guddoonka aqalka sare waxaan isla go'aan isla gaarnay in diiwaangelinta musharaxiinta ay bilaabato maalinta talaadada ah musharaxiinta waxay soconaysaa maalinta talaadada oo bishu ay tahay toddobiyo toban siddeed iyo toban sagaal iyo tobanka khamiista jimcaha jimcaha waa maalin nasasho shuruud marba hadduu mataqaanaa xildhibaankii aqalka sare soo galay shuruud ku xiran ma jirto kulligood waa u furan yahay musharaxiinta qof walba ayay u furan tahay inuu musharax noqdo waxaa waxaa la keenayaa aqalka sare xaruntiisa oo hadda aan fadhino ayaa musharaxiinta iska diiwaangelinayaan marka xildhibaanada aqalka sare ee doonaya inay musharaxiin noqdaan waxaan halkan uga baahinaynaa inay musharaxnimadooda usoo gudbiyaan guddiga doorashada laga bilaabo talaado ah ilaa muxuua waxay soconaysaa khamiista shanta galabnimo wixii shanta galabnimo ka dambeeya cid laga qabanayo ma jirto